bajaajleydan oo banaanbax ku qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxayna sheegeen inay cabasho ka yihiin dowladda federaalka oo lacago gaaraya laba boqol oo dolar laguna sheegay inay tahay leysan kusoo rogtay waxayna xuseen in aysan bixin karin lacagahaas tirabeelka qaar ka mid ah bajaajladii dhigay banaanbaxa oo la hadlay saxaafadda ayaa ka warramay dhibaatooyinka ay ka tabanayaan dowladda federaalka laba bilood iyo laba boqoloo doolar ma awoodno mana haysanno mana arkayno lacagtaas annagoo ah mooto bajaajlayaasha inaanan xuquuqdaynii magaalada ka waynay maalintaa shaqada lahaynay laga celiyeen aan qaadannay haddana lakayna daba taagan yahay ma awoodno mana arkayno lacagtaas ninkii baabuur lahaa ninkii lacag lahay baabuurna waa gatay staafna waa samaystay annaga staafna ma awoodno maamada caanaha gadaydiyo midda yaayada wadda iyo canugaar dagaahan qaadnaa waxaasna toban iyo shan doolar ka badan lagama arko ina halkii maalinoo lahaynay laamigiita laga kayna qabto fiish taraafika lagu kayna xereeyo labaatan doolar laga qaato habeenkii la soo deeyo birina oonu shaqaysan karin lama qabato iyagoo sii wata hadalkooda bajaajleyda ayaa sheegay inay qaati ka taagan yihiin ciidamada taraafikada dowladda federaalka kuwaasoo sida ay farta ku fiiqeen ay ku qabaan dhibaatooyin waaweyn labaatan door lacag tuura lagu leeyahay maalintiin aniga shan iyo toban door mootaasaa ku wadnaa shan iyo toban doorna dowladdaa rabto ma fahanti gurijaaraan deganaa korontaan degan aanala rabaa ma fahanti biyaa laska rabaa waxaal cunaa la rabaa maalinta ay shaqaynayso biyalaan la rabaa ma fahanti tuugadan oo saatiga cadka soo gashatay oo mar walba dadka baadaayo dhallinyaradan oo handadaayo waa inaa noola qabtaa ma fahanti aniga codkayga waa dhiibanaa waana hadlaa cid wax iga beddeli karta ma leh waxaan kacabanaa war taraafiko waana dhibtay awrabna shiib baa laga cabudi jiray shan iyo toban door bishii shan iyo toban maalin shan iyo toban door aan laga dhigi waxaan ogolnaa halkay doolar waa dhiibanaynaa maalin walba shan iyo toban door canshuurta waxbaan canshuurta waxbaanaga dhimin laamiyaanoo dhisin ma ahan markii ugu horreysay oo dadka ku xamaasha mooto bajaajta ee ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ay dhigaan banaanbax ay ka cabanayaan lacago canshuur ah oo lagu soo kordhiyey bajaajlida ku nool magaalada muqdisho ayaa la daaladhacaya dhibaatooyin isbirsaday oo ay kala kulmayaan dowladda federaalka lacagaha baadda ah ka sokow waxaa u dheer dilal bareer ah oo mar kasta loo geysto dadka ka xamaasha mooto bajaajta